ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa xalay howlgal ka fuliyey fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku yaala degmada bacaadweyne ee gobolka mudug inkastoo howlgalku uu ahaa mid qorshaysan oo lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen al-shabaab haddana warar laga helaya degmada bacaadweyne ayaa sheegaya in deegaanka bacaadweyne la gaarsiiyey dhaawacyada qaar ka mida maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku dhaawacmay howlgalkii xalay ka dhacay fariisin ay ku sugnaayeen al-shabaab aweys cabdulaahi cali oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan wisil
cabdiwaaxid oo haddaan kuu sheego saakay aroornimadii hore ayaa waxaan information ka helnay inay nimankii khawaarijta ahay ka wadaan meelo farmisi bay ku lahaayeen oo gobolka mudug ka tirsan dhaqdhaqaaq waxaan go'aansanay inaan anaguna howlaheennii aan qabsanno dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada bacaadweyne degmada camaaro meel ka mid ah shabeelow saddexdaa meelood baan xalay wax ka samaynay dhimasho iyo dhaawac intaa waa jiraan jab xoogan oo aad culus baa ka soo gaaray annagoo kaashanayna dadka shacabka iyo sirdoonkeenna waxaan ku guulaysanay informationkii aan ku soconnay iyo shaqadaan ku soconnay boqolkiiba boqol inaan ku guulaysanno
aweys howlgalka qorshihiisu wuxuu ahaa ka hortag maleeshiyada shabaab ay deegaanada ay ka wadeen abaabul so sidaa maha saasay ahayd waxay rabeen inay dadka masaakiinta oo abaaraysan oo shacabka inay dhibaateeyaan information baa helnay sirdoonkeena informationna siiyey aad baan u raadinay waan baarnay xogtii baan ogaanay kabacdii waxaan samaynay ka hortag dhowr meelood ay ku lahaayeen bar control ay dadka baabuurta baad uga qaadi jireen oo dadka lacaga baad uga qaadi jireen baan ku weerarnay howlgalkaas waa guulaystay waxaana iska kaashanaya howlgalkaas ciidanka xoogga dalka soomaaliya guutada gargaar oo ka tirsan deegaanka wasil waxaana u mahad celinaynaa dadka deegaanka annagoo magacooda aan kala sheegayn oo alena waa mahadsantihiin
khasaaraha ka dhashay weerarkaas maxaa lagu qiyaasay lix dhimashaa iyo sagaal dhaawaca baa gaartay nimankaas oo weliba rag madaxa ay ku jiraan dib baana kasoo sheegi doonaa insha allah hadduu ilaha idmo dhankiina maxaa khasaare ah dhankeena wax khasaara nama gaarin waxaan ahayn inaan jannada galno oo raaxaysan inama soo gaarin muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hakaday howlgalladii ka dhanka al-shabaab gaar ahaan koonfurta gobolka mudug hadda maxaa soo cusboonaysiiyey howlgalka waxaa soo cusboonaysiiyey maadaama ay deegaanadii soomaaliyeed dib uga bilaabatay bishii ramadaana la gaaray oo ah bilaha la cibaadaysto nimanka cadowga aan lagu cibaadaysto annagu markii horeba difac baa iskaga jiri jirnay haddana markii dadkii deegaanadii kale dib loo soo bilaabay oo shir dhacay awgiis iyo howlo dhacay loo soo bilaabay annaguna dib baan u shaqo bilownay howlgalkan wuuna socon doonaa wixii ummadda ay ku khiyaanayeen oo beentaha wax ka daran baan lagu samayn doonaa insha allah hadduu ilaha idmo degmada bacaadweyne maleeshiyada al-shabaab baa ku sugan inkastoo aysan aysan aada u joogin haddana wararka laga helaya waxa ay sheegayaan in deegaanada degmada bacaadweyne hoos tagaa oo qayacaad shabeelow ay ka mid tahay ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan adinku maxaa diyaargarow iyo dhaqdhaqaaq wadaan annagu diyaargarow iyo dhaqdhaqaaqba intaba ka wadnaa barkeen waa midda saakay aan dhibaatada u geysanay waana sii laba jibaaraynaa annagu waxyaalo badan ayagu is xeebin annagu xeebinaynaa dadka shacabka ah in loo digo waxyaalo badan oo annagu ayagu isan asxaan ku samayn annagu asxaan ku samaynaa insha allah cabdiwaaxid oo wiigan iyo wiiga dambe hadduu ilahay idmo oo rabadaanka ka horaysa shaqo fiican baan ka qaban doonaa annagu bishaan ugu jecelnahay inaan shaqaynaa waa bisha rabadaan barkeen waa bishii ilaahay uu yidhi ummadda ha cubaadaysato cibaadada kale kusoo darnaa marka wiigan iyo wiiga dambe shaqo fiican baan ka bilaabaynaa howlgalkan hadda waa bilowday deegaano dhan ka bilowday xarardheere ceerdheer ilaa maayo maxaas dhammaan hiiraan meel kastoo howlgal ka bilowday annagana keenni waa bilowday colaadaha kale oo deegaanada ka jiran allaha qaboojiyaan leenahay midkaan shabaabkana waa noo bilowday soo nagu bilowday asalaamu calaykum waxaa jiray howlgallo dhowaan ka dhacay degmada xaradheere deegaana hoostaga oo lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyada warar ma ka haysaan si fiican baa warar u haynaa nimankaas wada shaqayn baa naga dhexaysa wada xiriir baa naga dhexeeya rag qaali ah oo soomaaliyeed baana meesha deegaankaas difaaca rag badan oo al-shabaab ah oo dhibaato deegaanka ku hayey oo qaar deegaanka u dhasheen oo ku dhinteen kuwana waa ku naafoobeen haddana waa lagu liimaanay ilaa maayo afartan kilomitr gudaha baa gudaha loo galay annaguna markaan afartan kala galno waa isku imaan doonaa waana wada shaqayn doonaa nimankaas dhowaan waxaa dhacday dukayn degmada camaare ka dhacday oo lagu bartilmaameysaday guri ay ku sugnaayeen sida la sheegay saraakiil ka tirsan al-shabaab maxaa dukayntaa khasaaraha way geysatay sideed nin oo khawaarija ah oo maxkamadaha iyo iyo been abuurka u hayey raggaas waa ku dhinteen kabacdi waxaa ka dambeeyey howlgal kaleo asna la sameeyey oo ciidamada deegaanku sameeyeen oo asna sidoo kale rag ku dhinteen waa ka tegayey baxda ayagana waa mahadsan yihin baa leenahay waxay hadda ila dhaqdhaqaaqayaanoo haba meel u hordaayan waxay leeyahay amaa la ingaadaa laakiin waa laydinku maqan yahay waa la ingaadaya mana laydin doono waa laydin dilaya insha allah ayaa v o a uga warramay howlgalkii xalay ka dhacay bacaadweyne iyo khasaarihii ka dhashay kastaba ha ahaatee ciidamada ka kala tirsan kuwa dowladda iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa deegaanka ee ku sugan degmada wasiil ayaa muddooyinkii dambe waday howlgallo ka dhanna al-shabaab ha yeeshee bacaadweyne iyo deegaanada hoostaga waxaa weli ku sugan maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo